Beeralayda magaalada Jowhar ayaa caqabado kala duwan wajahaya xilli ay u diyaargaroobayaan inay soo gooyaan dalagii ay beerteen sanadkii hore beeralayda Jowhar ayaa waxaa saameyn xoogan ku yeeshay islamarkaana dalagii ay beerteen sanadkii hore sida khudaarta yaryar waxaa saameeyey fatahaadda webiga Shabeelle axmed cali jareere oo ka mid ah beeralayda magaalada Jowhar ayaa ka warbixiyey caqabadaha kala duwan ee haysta xilligan hadda waxay inoo geysatay wadaarada inaan alkiisa qaar oo cagaba jirin in magaalada ku yaala inay xaalanahay waraabka kanaaladii biyihii soo saari lahay biyi xaggii u baxeen oo buuqdaa jiidatay marka kanaaladii ma socdaan oo dhinacan oo beexaawii u dhow ay magaalada eriyadeedaan oo koonfureed laa farqi u dhexeey wuxuu yahay sanadka hadda soo dhaafaya roob fiican ma di'in laakiin xagaagana sidii oo xagaagii di'i lahaana sidii la rabay ma u di'in oo xoogaa titiif waayo oo googoosoo noqday dalagii roob fiican ma elin sanadkan sida dalagyadii hore siday u dhici jireen sida dalaga hadda u baxay farqiga udhexeeya ilaan dalagan wuxuu waayey roobo waayey xagaagii xilligii la galayna xagaagi wadi waay dabeel iyo xanfuro isu bedel dalagan wuxuu ku fiican yahay siisa banaan inuu waraabka oo hoos ka helo korna oo roob ka helo dalaga markaas waa koraar miraha uu wado waxsoosaarkale aad u badanaa waxsoosaarka sanadkan aad u yaraa sanadka dambe xiga laakiin waxaan rajeynaynaa inuu barwaaqo iyo jawi fiican roob aan helno webigana uu saa noogu soo ronaado buqaana oo magaalada banaankeeda ka baxay webigii jiitayna in xal loo helo wallaahi rajada aad bay wanaagsan tahay kanaalada waa diyaarsanay beerihii tacbaa hadda waa loo diyaargaroobo qaar falaa lagu hayaa qaarna dalagii ku yaalay sida khudaarta oo kaleeta ansalaatada iyo yaanyada iyo koostada iyo dalagii waa sii gabaabsi waaye ilaa waxaa loo diyaargaroobay fasalkii deerta oo la bilaabi lahaa in tacabka kale oo deerta la galo ilaa maadaama oo kan oo cuduro badan ay soo dirseen oo raab la-aan ay ku dhacday roob yarina ay qabatay oo roobkii xilligii uu da-ayen oo dib u dhacay oo yeeraraa kiid oo xagayga oo ka dambeeyena si la raba loo waayo dhulka hadda niman beerta beerihii oo biyo baxada hore u gashay biyihi ku laabtaybu ila webiga sagayada timid xilligii oo deertii oo xilliga labaad labada xilli waa saaran yihiin xilligii kale oo deertii oo hadda oo sagayada laga tabcila webigu hadda waa suuragaal cili biyo keenay biyihii meesha ay ka baxeen dadkii tacabka meesha hami u lahaayeen biyihii waa ku laabteen dadkaas waxay rajeynayaan sanadka dambe oo tacabkan inuu dhaafo oo tacabka dambe guga inay biyaha ka baxaan saameyn aad u weyn u geystay dhulkoodii dhulbeereedka waa ka go-ay meeshii ay tacab kale ku celin lahaayeen biyiya ku laabtay wallahi waxaan dalbanaynaa hay-adaha samafalka ee beeraha ku shaqada leh inay buqdaas oo magaalada banaankeeda ka baxda xal inay u keenaan dadka beerahan oo tagta daran oo iska masaakiinta oo wax u baahanne sida abuurka oo kaleente sida baayaha iyo kanaalada ay ku qabaan oo kale inay naga soo gaaraan wax naga qabtaan wasaaradda oo beeraha hirshabeelle oo kale iyo wasaaradaha kale oo caalamiga hay-adaha deeqaha bixiyo beeraha ku shaqada leh inay caawimaad ila soo gaaraan dadka fatahaadda ay gaarsiiyeen
beeralayda magaalada jowhar ayaa saameyn kala kulmaa webiga shabeelle marka uu buux dhaafiyo isagoo uu burburiya dalagyada ay beertaan beeralayda